u naxariistay cabdi cali bacalwaan waraysigan oo uu siiyey laanta af soomaaliga ee v o a barnaamijka caweyska washington bishii labiyo tobnaad sanadkii labadii kun iyo saddex iyo tobankii waxaanu xusuus ahaan idinku soo qaadaynaa qaybtan oo uu kaga hadlayey taariikh nololeedkiisii halka uu ku dhashay goortii uu fanka kusoo biiray iyo weliba aasaaskii kooxdii magaca weyn kasbatay ee hobalada waaberi oo isaguna ka mid ahaa dadkii lagu buddhigay waxaana ku bilaabmay waraysigani sida tan cabdi cali bacalwaan kusoo dhawow barnaamijka caweyska washington aad baan igu soo dhawaanaya waan idin soo dhaweynaya halkeed imika joogtaa bacalwaan waxaan joogaa germany magaalada moshi laba sano waxay dhimano caafimaad baano inig markaa iminka waa wanaagsanay aad baan u wanaagsanay cabdi cali bacalwaan magaca bacalwaan ma magac adigo aad leedahay oo naanaysku aba mise waa magac qoyskaaga ama awoogaay oo kale lagu naanayso maya magacani waxa weeye berigii aan dhashay ayaa reerku wuxuu ahaa reer iska maalqabeen wa ta marka islaam baa aniga ii qaybsanayd oo gaar igu qaybiyolayay islaamtaasi ahay oo inanka ahay oo maxaa bal hagaajiyo oo gacanta ku hayo caynka sax islaantii marka cunug yaroo buuran oo baxasagsanna waanaha haye sidaa laygu yidhi sax marka ilmaha qaybada baba buuqa badanna maan ahayn baa waa taha marka markii aan cabo caanaha iyo aysiisa waxay tiraa bacalwaan alla kani waa bacalwaane bacalwaan bacdi wuxuu igu baxay bacalwaan bacdi islaanta bacalwaan bacdi naakuusi baa la oran jiray baa reerka islaanta reerka la joog la degenay ba ahayd baa bacalwaan magaca saas igu baxa weligay ilaa yaraantaydi yaa la oran jiray ha yaa la oran jiray ha marka macnihiisu muxuu noqonayaa bacalwaan wax buuran oo dee bacalkaksan oo saa u yaro buuran saasun baan kasoo oga soo qaaday xaggeed ku dhalatay cabdi cali waxaan ku dhashay hordheer meesha la yidhaaho waa tahay marka xaggaasaad kusoo kortay halkaasaan xoogaa ku yaro koray de anoo yarna xamar baa lay keenay waxaa mido waa kaa marka fanka goormaad bilowday adiga oo kuugu horreysay may fanka waan jeclahay oo de waxa weye heesaha dadku qaad qaadaan falaarintii laga horreysay heesahay qaad qaadaan sax ayuunba ayuunba qaadqaadi jiray oo iska jeclaayo markaasa waxaan iska dhigi jiray nin heesaayo oo balaayo ah oo khatar aho yaan iska dhigi jiray maisbaanti waan gartaa marka lixdan iyo shantii markay ahayd ayuunbaa tartan yaroo idaacadda lala yeerinayo radio muqdisho haya ayaa la yidhi koox la tartantaa la rabaa ana fankii iska suuqaana ciyaal iska suuqa jooga oo fanka ah u heeseysa oo weliba urursada sax tartankii baa waxaa soo ururiyey muusig yaroo qofba meel ka keenay qofba meel qofba meel mid bilaajo ka keen mid marka ka keen mid magaalada dhexeeda kasoo qabo mid buuno aanay kasoo qabo falowa tumahaya kii yar baan kula tartamay marka adiga iyo kooxdaadii iyo kooxdii aniga anaa heesaya haya qolalna waa ii tuwaya saddex hees baa la rabaa oo mid shan daqiiqa ah waa taa waxba yarahaan kugu daayay ninkaygii yaraaye meesha yimid boor buu kaga duwiyey meeshii marka qoladii radio muqdisho ayaad fooda istarteen isfooda isdaro waxaa la doonaya koox la tartanto bal magaalada laga raadinayay waa tahay marka heesihii aad maalintaa qaaday kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo lixdankii ma xasuusataa qaar ka mid a ina ina adeer waxba ka garan maayo laakiin saddex hees baan inta qaaday ayaa qoladii guddiga waxay yidhahdeen waar inan ka yar oo dadkaa isu soo ururiyey kooxdan qaranka la tartasin mayna isagaan lambar one siinayna waa taha lambar one baa lay siiyey marka heesaha ma adaa soo aliftay mise heese meel kale lagaaga soo dhiibay bay ahaayen may nin aan saaxiiba nahay oo habeelgarla la oran jirayn oo qaar buu sameeyey anna qaar baa sameeyey waxbaan isu gegeenay de gacdadu isu tagtay baanu ahay waa tay markaa kadib maxaa maxaa dhacay maalintaa markaad ka badisay dee waxaad garatay inaad fanaan markaan ka badiyay waxaa noqday nin faamoos oo dadka usacabinayaan oo dee waxa weye macruuf noqday waa tahay waaban u qaadan waayeyba inaade waxaan wallahi dalkaad jiidhay haddaan ku yidhaha lacag afar boqol oo shilin oo markaa joogtana waa lagu siiyey gacanta gacantaa layga saaray boqolka markaasna ninkii boqol haya waxaa la ohan jiray ninkaasi boqol madow buu wataa markaasa aadna lagu dhiibay afar boqol oo madmadow afar boqol markaasaan wareeray bal adba meel gee haba labaatankaa muddo la haynaya muddo labaatanka shilin waa berisamaadkii dee waan gartay marka haddana heese lagu dhiibay oo ma jiraan aad keli keli kusii qaaday mise markiiba riwaayad baad hore ka bilowday markiiba qoladii raado qoladii raado guusho ayaa waxaa la yidhi qofka ugu horreeya oo qaato ha ha noqdo anoo iyagii sugaya militariga waxay yidhahdeen kooxdii militariga xoogga dalka ayaa waxay yidhahdeen inanka yaree soo baxay ee halka caynkaas garaadaanu siinaynaa waxa weeye imtixaan baan ka qaadaynaa annagaa qaadanayna dhib wuu gelayaa lix iyo lixdankii baan dhibowgii galay oo dee fanaan noqoad islahayd soto askari lagaa dhigay maaha hada kooxdu waa kooxdii militariga oo muusigii baxsan baa ku jirto cismaan aan baa ku jiro oo sungi baa ku jiro oo waa caligaab baa ku jiro oo waxa weye kooxdu waa kooxdii fanka ahayd waa tahay marka waxay leeyihiin militariga wuxuu leeyahay qeyb music ah oo ha qayb music oo baan leeyahay markay maqleen ba yidhaha ninka anagaa qaadanayn kooxdii baan ku biiray oo rag baa isoo dhaweeyey oo sungub ka mid yahay oo gacan qabtay oo si wanaagsan ii soo dhaweeyey waa taha haddee waxaa noqday inan wanaagsan oo actor aho riwaadaha wax ka sameeyo oo heeso oo muxuu ahaa jilaa aho waxaa noqday waan dhex galayba riwaayadii kuugu horreysay ee aad ka qayb gashay teebay ahayd riwaayadii ugu horreysay oo aan ka qayb galay waxaa waxaa la ohan jiray naxdin iyo nasiib baa la ohan jiray waxaa la ohan jiray beef baaf baa la ohan jiray wad iyo wacad baa la ohan jiray riwaayadii militariga yaa sameeyey markaa wad iyo wacad waxaa sameeyey muxuu ahaa cismaan aadin allah naxariistay cismaan aadin askari waan gartay marka heesihii maxaad ka mid ahaa kuwee ka mid ahaa wad iyo wacad waxaa ka mid ahaa inayay hedhe inayay indhahaygi baati ifka intaan ku noolahay ku ilaawi maayi arwaax hadduu ku jecel yahay lama uuradaygi okolow sidaan rabo oo aniga baxsan aanu ahayn oo iyada ay diisa oo iga tag ay leedahay oo kasbayo ha waan gartay marka xilli xilligaasi goormuu ahaa labaatan iyo kowdii bishii koowaad laga bilaabo xilligaasi riwaayada isdaba jooga ayaad ka noqotay actor qaar aad heesaa ka ahayd qaar actarka labaadaad ka ahayd dabcan riwaayadihii waa isdaba socdeen
adunyada ma joogo aynigaaga tiriyo afarka iyo tobanka in yari kuma dheercarjo
intaa haddii aynu kaga nimaadno heestaasi ardo ee cabdicali bacalwaan fanaaniinta ay inta badan heesaha wada qaadi jireen waxaa ka mid ahayd allaha u naxariista ee fanaanadeeni weyneyd sahre axmed jaamac bal heestan laqanyada jacaylka ayaynu wada dhegaysanaynaa bacalwan heestaasi riwaayadebay ku jirtay dab jacayl kari waa jacaylkii oo la karinayo ayuu dabkiiba kari waayey ayaa dabkii kari waayey aku akugu dare hahe anagoo anagoo riwaada hargeysa ka dhigna hahe ayaa qolo oo liberia ka timid oo oo oo afrikaana koox afrikaana hahe ayaa noo yimid marka qabowna uu dhacaya haye
bal amarka ilaahay Mhm.
qoladii marka dab baa loo shineeyaa iyagana durbaanadoodii ay tubayeen baa dab loo shineeyaa si misaanku u dhawaaqo marka annaga dab jacayl kari waa baa iyagana waxaan u bixinay dab durbaan kari waa marka durbaan qabowey miyuu dhawaaqaya ma dhawaaqayo de Da- hali ay wateen dab durbaan kari waa dab durbaan kari baa baan idinku dab ha geesa ku geesa waxaan ku dhignay riwaada isku celcelinteedii Mhm.
waxaan ku dhignay konton iyo afar habeen ya konton iyo shan habeen meelaha oo magaalada hargeysa oo keliya laga daawanayo mise magaalada gobolada hargeysa keliya aan ku dhigayn intaas ku celcelis ka hor aad iyo aad bay dadka u xiiseynayeen markaasi fanka iyo riwaayadaha halkaasa ka muuqata haddana waxaa dabjacadka waagu baasba eego aada cawaandiyad u ah yaa sameeyey markaa een, riwaayadda ayaa hal abuuray waada xasan geli baa sameeyey xasan geli baa sa abuurkeeda xasan geli baa lahaa waa tahay een, riwaayaddaasi marka imika dib loo eego cajaladaha ay ku duuban tahay mar sahre axmed jaamac baa dhigaysa marna khadrad daahir cige ayaa iyaduna dhigaysa heese isku midaanay labadooda midba mar qaadaysa sidee ku dhacday Ah.
markaa waxay ku dhacday Sa- saaraa markii hore originaal ahayd oo nala dhigtay marka saara markii ay ruwaadii nala dhigtay oo ay aan ruwaadii aan soo qaadaynay hahee oon koofur koofur soo aadaynay Mhm.
toddobaatan iyo shantii bilowgeedi ayaa sahar uurba yeelatay marka maadaama eurub weyn yeelatay hadday xamarnimaada nagalama dhigi karto marka waxaa laga yaabaaba inay umushaba inay umushaan waa marka waxaan ku talagalnay khasra daahir oo iyadoo ardaydo aan maanta oo kale shacabkeena ka soo helnay midho aan ka soo qaaday nin la yidhaaho doobila ahoo la yidhaaho waadii godob iyo geeri sameeyey ayaan ka soo qor midho aan kasoo qoroohayay heestaa la yidhaha afka lagama sheegto afka lagama sheegto adigoon jacayl arag heestii ugu horeysa ayaan laxanka u saaray aniga saara kaas waa tahay guri gurigaygaan ku xafijiinay marka gabadhi waan jeclaanay oo waxaan u jeclaanay inay gabadh fal oo soo baxaysa ay tahay marka waxaan nihi war gabadha aan kaxaysano aan soo saarno iyadana waata sheekadaasi aad bay dabcan u xiiso badan tahay inkastoo khadra daahirna waktiga aanu suurtagala inoo noqoto aanu dabcan kala sheekaysan doono bal sidee aad ku soo hesheen ha waxaan doonaynay octoobarta waxna gabdha nala dhigaan iskulaad ka raadinayn waa tahay seed marka intaan intaan ku wareegaynay markay aan kabanka u tumanay mid walba ardaydii sugaalka ugu tagnay gabadha inay si fiican u heesaysaanu aragn waxaanu na soo mar marka wayna soo martay marka dhaxankaanu ja ka siinayba waaba ku luuqaysa iyadiina waa xafidsiinay haye gabadhii marka waa soo kaxaysana waxaan idhi habeenna khasaa dhigaysa habeenna waxaa dhigaysa intaan jid ku jirno habeenna waxaa dhigaysa saara markaan xamar nimaadnana waanu ku celinaynaa saaray diyaaradan ku saaraynaa khasaa koonfur nagala dhigaysa waa tahay xamar baa waxaan soo gelinay gabadhii oo aad sida u danaysa oo dee wax celin karaaba ayay jirin oo se u qaadaysa la yaabayba oo dee waxay qaadaysaa labadii heesa ila qaadayso laqayada jacaylka iyo faraskaagii laga bedi wax alaala fanaaniintii muqdisho joogtay oo dhan wax tiyaatarka isugu yimaadeen habeen walba rawaad la dhigayo gabadhaasaa la daawanaya waaba loo daawasho yimi gabadhaasaa la daawanaya fanaaniinta cidi kama maqnaata habeen walba n bacalwan sidaan maqlay waxaad ka mid tahay dadkii lagu bilaabay kooxda magaca weyn le ee fanaaniinta soomaaliyeed ee waaberi bal sidii kooxdaasi lagu aas-aasay iyo sanadkii uu ahaa haddaad xoogaa nooga sheekayso toddobaatan iyo kowdii waxaa naloo soo wareejiyey tiyaatarka ayaa naloo soo wareejiyey kooxdeedii militariga oo dhan militari waa laga soo wareejiyey haya waxaa nala keenay tiyaatarka radio muuse iyo radio hargeysana waxaa laga keenay toban iyo toban labaatan iyagaa iyo iyo afartan iyo saddex annaga lixdan iyo saddexaasa waxaa laga dhigay bayskii bayskii fanka soomaaliyeed oo tiyaatarka la isugu keenay waa toddobaatan iyo kowdii markaasaa waa beri laydiin bixiye magaca waa beri baana loo bixiyey waata ma xusi kartaa markaa labaatankaa laga kala keenay radio muqdisho iyo radio hargeysa ha haye kuwee ka mid ahaa fanaaniintii waxaa ka mid ahaa cismaan gacalow baa ka mid ahaa james obakor guduud baa ka mid ahayd waxaa ka mid ahaa soo sooraan baa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa cali fenus baa ka mid ahaa allah naxariista waxaa ka mid ahaa ismaaciil yare iminka sawirkii baan hayaa markii sawirka iyagaas aanu isku sawiray tiyaatarka amarkaa sawirka iyagii baa hadda i hor yaalla ma aqaan toddoba iyo sideed labaatan meelahaasa kuma dhamato dhowr iyo toban baa ku noolla intii kale waa dhammaadeen oo aniga aan lay garanayn dee waxa haddaan qoftan war iga soo saar igama soo saari karo inan yaroo aan shaarab lahayn oo gar lahayn oo xaadli
waa tahay marka bal dhinacii heesaha aynu ku yara nasanno heestadiina xusuusin lahayd kuwaad ugu jeceshay heesahaaga wallahi waxaan kaa xusuusin karaa sida laan mareero dhudmaraaya ku agtaal iyo qurac mataano saddexdu isku marayi oo madaxa laamo manka iyo caleentiyo midhuhu iscigidhiyeen milixdiina qabaa sida moodaka laftiina sida oon madruubay cediina maqalka maalintii labada marxalado iyadoon midnaba nuuq u midab dhala labada marxalado iyadoon midnaba nuuq u midab dhala Thank you.
Thank you.